guddoomiyaha degmada marke iyo kormeeri olole isxilqaan ee uu ku dareeraya xaafado magaalada marke ee gobolka shabeellaha hoose isxilqaankun oo hayay kulaka haweeyay wadooyinka oo iidaan burbursanaayeen oo isticmaalsha dhibaato shalduwanka qabeena baawarti iyo bulshada welibana fuliyana qeybo shalduwan ee bulshada magaalada marka koreyntiiyo weliba warbaahinta la hadalaya gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada iyo xogayaha iyo dhalinyarada kala dardaarameyn ah maadaama ridaan dhisoyo ka sameeya xaafado qaar ee magaalada marka waxaan leeyahay howshaa way socotaa meel kastoo wadda ah oo burbursan in la sameeyo ayaa guddoomiyaha as amray anigana inaan fuliyo aniga rabaa waan fuli doonaa anoo kaashanaayo nabadoonnada culimaayudiinka iyo dhallinyarada leedahay xaafadan buufo oo waddadii weyneedii ee muddo badana burbursaneeday ee dadka ku go-een ayaa maanta taagnaa wejigii labaad ayaan ku bilaabnay maamulkii degmada iyo dadkii shacabka deegaankaas deganayay ayaa macnaha maxaa layidhahdaa intay isxilqaameen ee ayaga isku tashanina ay u yimideen guddoomiyihii iyo ahna duqa magaalada iyo maamulkiisii iyo maxaa layidhahdaa taliyihii sanadka cunayna oo taabagelaya barnaamijkan aad u dardargelay iyo garbihiisa iyo tiimkiisa waxaan leenaha dadweynaha shacabka inay dal dadkiisa dhisto inay dalkooda dhistaan qofku wixii loogu yimaado ama wixii loo maamulkooda ay garab joogsadaan gudoomiyaha degmada marka cusmaan muuse maxamed iyo kala dardaarmay gudiyada lanxilsaar iyo dhismo wadooyinku iyo ka shaqeeyaan sidii bulshada horumari lahayeen magaalada marka markii wax la qabanayo aqood waa ka imaan kartaa laakiin hadda wax la qabanayna aqood imaanayso waxaan rabnaa in la dulqaato culeysyada la arkaayo in lagu dulqaato rabnaa guddiga farsamada in oo magacaabno meeshaan howshaa wado waxaan rabnaa in bulshadan si wacan in lagu adeego waa laga yaaba bulshada inay cabata qaar ka mid inay cabdaan in la dhegeediyo la dhaho waaye maxaa idin qaldan maxaad bixi kartiin in xoogaa idin fadloo dhimi rabnaa laakiin muqadas waaye howshaa waa la qabanaa hadduu ilaa yidhaah annaga iyo bulshada waa iskaashanaynaa waxaan rabnaa maxaan leeyahay shirkadaha degmada maxaan leeyahay ka shaqeeya كل ورقة قرنا عصيا قرنا عصيا ما الله قبسنا ما ما سنا كسوقنا بنا يجينا سيد الدولان قف كش أنا قف عشرة كان قادنا ماله شركة لها عشرة ما كان قادنا محلها على قارك من عشرة ما كان قادنا وعنا ديارة لما كان لسه أنا كان قرنا ربنا عصيا قدرنا عصيا نكسو جواز بدك الدولة يرا وقت دير درنا وحاكرون محل أنا أنا أسهل قادنا ودكنا لسنا ما أنت وجودين ما أنت قاش النورية دي ما أنت محل دقيقة يالان waxaa la sameynaa maxaa maxaa isgoysidii maxaa biyaha ay ka degi lahay difaac laha carran difaac laha hataa tiimkaas gudoon kadib waxaan dhahdeen inaan galno maxaa lahay interlog aan dhigano laakiin dadka inaan barno inaan iska wax qabsi inaan barno dadka dalkooda ayaga ay leeyihiin maanta magaalada ma jirto meel wado toos aho oo tan aan heena ma jirto iyo tan oo oo ka koraysa maxaa lahay ayuu ka koraysa istaalka lama amniga waxaa amar qabtay oo guddiga qofkii wadda soo gala waddada inaa ka leexisiin markii wax la sameynaayo maama wax sameynaayo sharci unaqay haddii kale ololagun iska walan qoobsay oo ka dareera xaafado qaar ee magaalada marke ee gobolka shabeellaha hoose iyo ee wadada halbowlan ee bulshada ka dhaqan degmadaasa maadaama isticmaasha dhibaato shal duwanka qabana baawartiyo bulshada